kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada waxaan ku soo bandhignaa taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa ardayga haddii una doono takhasus uu jecel yahay oo keligii keeni karo haddii uu dooran waayo waxay dhici doonto waxbarashadiisii inay carqalad ku timaado waxbarashadii ka istaagto diyaargarow iyo dadaal intee la eg ayaa looga baahan yahay ardayda sanadkan idlaysatay dugsiyada sare ee doonaya inay ku biiraan ee doonaya inay ku biiraan jaamacadaha barnaamijku waxaa idiin soo saartay halkanna idinkaga tebinaysa anigoo sacdiye nuur ah ibraahim calina waa uu farsameynayaa ay soo dhowaada saaxiibayaal hagaag sana dugsiyad weliba waxaa dugsiyada sare ee dalka kasoo qalin badasha kumanaan arday kuwaasi oo kadib xaqiijinta natiijada imtixaanka baadikoob baadigoob u gala hadba jaamacadda ay ku biirayaan shan iyo soddon kun oo arday ayaa sana dugsiyeedkan u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka inkasta oo aysan weli soo bixin natiijada imtixaanka haddana ardayda ka qayb gashay waxa ay badankood sii bilaabeen ka fikiridda kuliyadda iyo jaamacadda ay ku biiri doonaan haddaba diyaargarow nuceeyah ayaa looga baahan yahay ardayda sanad waxbarasheedkan ku biiraya jaamacadaha dalka ma tahay in ay tashi badan geliyaan kuliyadda ay ku biirayaan jadwal akhris oo habboon oo ay samaystaan maxay ka caawi kartaa maxay yihiin qaladaadka xiliyadan oo kale ka dhaca ardayda xalkooduna muxuu noqon weydiimahan iyo kuwo kale ayaan hordhignay maxamed xasan cusmaan oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho soo dhaweyn kadib waxaan weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin dugsiga sare iyo jaamacadda marka laga hadlaayo waxbarashada si guud way kala duwan tahay waxbarashada oo dugsiga hoose dhexe iyo sare waa waxbarasho nidaami ah oo asaasi ah oo ardayga laga soo dhisayo qeybihii hoose iyadoo loo fiirin doono hadba heerka ku jiro heerka koowaad ilaa afraad waa heer hoose heerka afraad ilaa iyo eightna waa dugsiga dhexe wixii ka sarreeya sideedka ilaa iyo labaiyo tobnaadna waa dugsiga sare marka heerarkaas kala duwan waxaa la dhisaya ardayga maskaxdiisa caqligiisa iyo tayadiisa nololeed marka wuxuuna qaadanayaa manhajkii wasaaraddii waxbarashada ay u dejisay ee koowaadkii ilaa iyo labaiyo tobanaadka marka waxbarashada noocaas waa asaasiyaad waxbarashada qeybihii hoose waayo markii loo soo gudbo waxbarashada jaamacadda waxaa loo yaqaana waa tacliinta sare ardaygu wuxuu doonan doonaa takhasus wuxuu sii baran doonaa afar sano ilaa iyo lix sano ku dhowaad hadba fakultiga ama kuliyaddu doorta ay ku xiran tahay marka markaanu fiirino waxbarashada jaamacadda iyo tan dugsiga sare waxaa adag waxbarashada dugsiga hoose dhexe sare oo dugsiga sare sababtaa waxay u adagtaa waxay tahay waa ardayga xilliga uu abuurmayey la dhisayey la tarbiyeynayey lagu abuurayo daljaceelka wadaniyadda aqoonta iyo xirfadaba la baraya waa xilligaas laakiin markuu ardaygu uu soo gaaro jaamacad waa arday ismaamuli kara xur ah asiga shaqaysanayo magaranaysaa waxbarashadiisa aadayo aan lagu koontaroleynin isla markaasna asaymatiisa diyaarsanayo si xur ah magaranaysaa isliqaan ah yani wuxuu dareemayaa xorriyad dheeraad ah laakiin markaanu fiirino dugsiga iskuulka uniform baa lagu xirayaa waqtigii qaabaa daba socoto waxaa weeye waalidkii daba joogo culeysyo badan oo waxaa jira ardayga inuu wuxuu dareemayaa inuu yahay ku jiro gacan adag lagu hayo laakiin jaamacadda marki lasoo gaaro xorriyad xadaaraddii kor martay takhasuskiisii oo soo oo soo gaabtay meeshuu maadooyin badan qadanaya wuxuu qaadanaya hal faculty ayuu qofka codsanaya facultygaas unbuu xooga saari doonaa marka jaamacadaha iyo iskuullada ama dugsiga sare farqiga u dhexeeya waxay tahay waxbarashada jaamacaddu waa waxbarasho sare oo tacliin sare ah waxbarashada dugsiga dhexe iyo sarena waa waxbarasho asaasiyo ardayga lagu soo dhisayo mustaqbalkiisii iyo noloshiisii asaaskaheed lagu soo dhisay wey maada ahaanna way kala duwan yihiin oo isku maadooyin maaha habdhaqan marka la yidhahda way kala duwan yihiin oo habdhaqanka ka jira iskuulka iyo kan jaamacadda isma laha kan jaamacadda waa xorriyada jirto kan iskuulkana waa arday gacanta lagu hayaa kontaroolka ku badan aad baa loola socdaa taana waa sidaas aqoon ahaanna way kala duwan yihiin oo jaamacaddu wuxuu keenayaa tacliin sare iyo aqoon sare halka dugsiga uu keeni doono manhaj nadaamsan oo isku xiran oo ah hadba fasalka uu soo qaatay hadduu form one ahaa form two form three intuu soo qaataba maadada wey halkii maada ayaa soconayso keliya waxaa isbedelaya waa fasaladii iyo canaaweyntii halka jaamacaddu ay leedahay maadooyinkii semesterka ay qaadatay ay ka harayaan oo ay ku bilaabanayaan kuwo kaleeto cusub marka farqiga dhanka jaamacadda dhanka magaranaysaa imaanshaha oo iskuulka la imaanayo iyo jaamacadda dhanka isdhexgalka oo magaranaysaa ardada iyo guud ahaan dhan kastaba way kala duwan tahay shaqa iskuma laha
ehe ardayda bilaabaya heerka jaamacadeed ee soo idlaystay dugsiyada sare maxaa looga baahan yahay way kooban tahay ardayga waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado jaamacadda inuu geysto shahaadadii waxbarashada ee ka turjumaysay inuu soo culaystay dugsiga sare islamarkaasna ay bixisay wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliin sare Ee, waxaa kaloo looga baahan yahay ardayga inuu la tago waxaa la yidhahdo asluub wanaag ka imaanayso iskuulkiisa oo ka turjumaysa ardaygaasi inuu akhlaaqdiisa wanaagsan tahay inuu yahay arday quruxsan oo dhanka akhlaaqda iyo qadarinta iyo tixgelinta iyo dhammaan ku wanaagsan inuu yahay maasha allah taana waa muhiim waxaa kaloo muhiim ardayga inuu sawiradii dokumentiyadii kaleeto shaksiyadeed ee looga baahnaa inuu la yimaado looga baahan yahay marka ardayga waa intaas waxaa kaloo muhiima oo ardayga looga baahan yahay inta uu ku biirin jaamacadda ka hor inuu facultigii wixii uu baranayo uu kasii fikiro asigoo wato option a iyo b iyo c asigoo wato inuu jaamacadda ku biiro taana waa muhiim waana looga baahan yahay ardayga Mhm. ma tahay in bilowgiiba uu ka fikiro ardayga takhasuska uu doonayo in uu ku biiro oo uu ka barto jaamacadda
waa muhiim wayna tahay inuu ka fikiro een, takhasuska uu baranayo weliba waxaa wanaagsan inta dugsiga sare uu ku jiro form one two three four in mar kastaba la weydiiyo mar kastaba la jecleysiiyo een, si uu ugu sii xoog usii saaro ugu sii fikiro ayaa wanaagsan marka wa- waa sax ardaygu inuu kasii fikiro inta uu dhiganayo dugsiga sare een, garaas facultiga uu baran doono inuu aada ugu fikiro waa wax aada u wanaagsan wayna quruxsan tahay waana soo dhaweynayna wayna fiican tahay arrintaas haddii uusan dooran nooca takhasus ee ku habboon maxaa ku dhici kara ardayga haddii uuna doono takhasus uu jecel yahay oo keligiin keeni kara haddii uu dooran waayo waxay dhici doonto een, waxbarashadiisii inay carqalad ku timaado waxbarashadii ka istaagto waxaa iman karto ardaygii inuu re-exam galo inuu recourse galo inuu jaamacaddii waxbarashadii ka niyijabo sababtoo takhasus nafadiisa ay xiiseynayso mid ahan ayuu baranaya ma tahay in uu xog fiican ka raadiyo amaba uu sii barto korisyada qaar ee uu ku qaadanayo jaamacadda maadaama ay kala duwan yihiin jaamacadda iyo dugsiga sare haa yaa ka wanaagsan haddii ardayga kuliyadda uu baranayo xog fiican oo kasii helo waxay qiimo u yeeli doontaa kuliyaddaas iyo fahamka ardayga iyo inuu noqdo arday expert khabiir ku ah maadadaas ama facultiga uu baranayo wax badan laga weydiiyo concept fiicanna ka haysta marka dabcan aad iyo aad aan u taageersanahay waana dhiirigelinaa ardayga maadada uu baranayo ka hor jaamacadda inuu ka helo xog waafi ah oo ku filan waana tan u wanaagsan oo aadka loo- loo loo dhiirigelin karo oo wanaagsan waa taa Mhm. maxay taasi marka ka caawinaysaa arrinkaas wuxuu ka caawinaya ardayga kow inuu yelo- yeesho yadadiilo hami sare firfircooni iyo inuu ka la- keeno libin eh, qurux badan maalinta uu qalin jiinaya inuu noqdo qof ku ah khabiir fakaltigaas oo wax laga weydiin karo filmustaqbal inuu noqon karo qof majaalkaas looga dambeeyo majaalka haddii dhinacaas loo baahdana xog iyo tala bixin iyo wax kasta ka bixin kara marka ardayga wax badanay ka caawinaysaa hamigiisa fircoonadiisa mustaqbalkiisa iyo jeclaanta fakaltigaas ayay ka caawinaysaa marka waa muhiim ardaygu inuu dhinacaas ka dhiso tala ahaanna waan soo jeedinaa aqoon ahaan ahaan in ardadu ay iska dhisaan maadooyinka ay baranayaan ka hor jaamacadda waana talaba- waana tallaabo aada u wanaagsan oo mudana in la dhiirigeliyo
hagaag waxaad dhagaysanaysaan raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis bartamaha barnaamijka kaswadaag ayaanu ku guda jirnaa dadka isku da-da iyo deegaankaba ah waxaa la arkaa in aalaaba ay ku biiraan hal dugsi qur-aan oo ay wada aadaan iskuul mid ah mararka qaarna waxaaba dhacda in jaamacad qura ay wada galaan ka sokow in hal jaamacad ay wada galaan ardayda isku fasalka ah ee saaxiibada ah waxaa la arkaa xiliyada qaar iyaga oo doorta isku kuliyad maxamed xasan cusmaan ayaa qeybtan labaad ee waraysiga nagula wadaagaya faa'iidada ku jirta faa'iidada ku jiri karta in ardayda isku fasalka ah ay ku biiraan kuliyad qurac haa way dhici kartaa in arday isku galaasa ay doortaan hal takhasus waa wax aad u dhici kara intan waxaa u sababa wacyiga ardada oo liita maamulkooda oon kala hadlin arrintaas waqti aan siinin macalimiinta magaranaysaa ishaga oon kala hadlin jaamacadaha dalka oon soo booqnin ardadaas oon wax ush wacyigooda kor u qaadin ardadii oon bareefadi gooniya aan tegin oo iska dhisin maadooyinka inahaasoo isbiirsada ayaa keeni kara in hal takhasus ay iska wada aadeen oo saaxiibkaya gale iyo saaxiibtaya gasho iyo kudaysi iyo waa isugalaas aan ahayn iyo isugalaasnimada jaama iskuulka waa la isku qasmaya laakiin jaamacadda in la isugalaas noqdo ma la isku qasbano fakaltiyo kala duwan ay ardadu ay kala dooran karaan marka taa waxaa gundhig u ah oo ugu wacan wacyigelinta ardada oo aada u liidata taana waxaa loo sameynaa la siinaya ciladaas maamulaha iskuulkaas oo ardada aan dhiirigelin u sameyneyn oo dhanka fakaltiyada ah ma kula tahay ustaad inay tahay in ardaydu akhris badan oo la xiriira maadada uu dooranayo ardayga uu sameeyo ka hor inta uusanba bilaabin daraasadda jaamacadda aada iyo aad waan tagaasanahay in ardayga uu sameeyo akhris badan oo ku saabsan takhasuska iyo maadada uu barnaba inuu aada u barto inuu si weyn oo weyn u akhriyo inuu wax warbixin badan ka ogaado inuu muuqaalada ka daawado magaranaysaa inahaasoo dhan inuu sameeyo waan aaminsanahay inay kaabayso oo ay dhisayso noloshiisa iyo horumarkiisa waxbarasho iyo inay caawinayso magaranaysaa inuu majaalkaas ama fakaltiga uu baran doono oo ku noqon doono xariif
ma tahay inay yeeshaan ardayda jadwal wax akhris oo habboon waa kuwa aanan horey u lahayn
aada iyo aad bay u fiican tahay inay yeeshaan jadwal wax akhris jadwalka wax akhriska wuxuu saacidayaa ardayga inuu maadooyinkiisa kala nidaamsado in maadooyinkiisa xiliyadooda kala qorshaysto kuwa xifdiskaa xilli u samaysto kuwa fahamkaa xilli uu akhristo soo sida ugu quruxsana ardayga guuleystay lagu dhihi karo uu guuleystay waa inuu samaysto waxa la yidhaahdo magaranaysaa akhris qoraal inuu samaysto ardaygaas waxna akhriyo xiliyada qaarna uu wax qoro oo exerciskii dib u qoro jadwalna uu samaysto oo aan laga taaban karin oo ugu dhigan qolkiisa ama goobta uu seexda asiga markaas waa muhiimtaas ardayga noocaa sameeyana waxaynu ku naqaanaa way guuleystaan waa kuwa kaalmaha gala waa kuwa magaranaysaa kasoo iftiima iskuulka jaamacada kasoo muuqda kuwa marka taana waa tala fiican waan dhiirigelinaynaa in ardada loo sameeyo jadwal weliba waxaa wanaagsan in maamulayaashu ay u sameeyaan ku dhiirigeliyaan ardada tababaraan si ardada markay weynaadaan arday qorshe ku socdo oo balaaninka yaqaan uu soo baxo macalin jaamacadeed ayaa tahay ma jiraan waxyaabo gaabis ah oo aad ku aragtay ardayda oo aad jeclaan lahayd kuwa sanadkan bilaabaya jaamacadaha inaad u inaad u sheegto oo aad ku tiraahdo ha samaynina gaabayska ugu badan ee ku arko ardada dugsiga sare kasoo baxa kuwa luqadu liidata waa muhiim tan labaad fakaltiyadii iyo muhiimadda leeyihin oo laga soo gelin oo u baahan in laga soo dhiso laga soo loo soo sheego lagu soo wacyigeliyo iyo tan saddexaad oo ah in jaamacadda ay soo galaan ayagoo aan baqdin iyo cabsi dareemayo in looga dhigo jaamacaddu inay ahayn goob laga cabsado oo ay tahay goob waxbarashadii lagu kor loogu sii qaadayo xadaaradaadi iyo magaranaysaa dhisayso noloshaada qofka dhisayso in loogu soo sheego waan loogu soo sheegin jaamacadda meel adag culeys badan stress ka jiro oo reexam la gelayo oo rekorta jiro qaacidooyin noocaasa ayaa ardada lagu soo beeraa taasina sax ma ah waxaa muhiim ardayga jaamacadda lasoo jecleysiiyo fakaltiga loo soo dooro luqadaha ardada wax ku baraayan laga soo dhiso islamarkaasna ardaygiyo toosan lagu soo biiriyo jaamacadda waxaan kaloo ku talinayaa ardayga iyo facultigiisa in lasku biiriyo lasku beego macnaha haddii aan laisku beegin ardaygu jaamacadda wuu nici macalinkii oo profesor ah oo aqoon-yahan ah oo diyaarsan ayuu leeyahy waxba kama fahmo oo sidee wax u fahmaysaa maba soo dooraba takhasuskaagii ma fahmi kartid marka taana waxaan jeclaan lahaa waalidiintu inay ardada ay ku qasbin fakaltiyada ay u fiiriyaan ardayga muxuu hiwaaye ahaan muxuu jecel yahay si culayska jaamacadaha saaran oo isfaham darada iyo dhicitaanka ardada exaamka ku badan oo u yaraado taana waan ku dhiirigelin lahaa waana tallaabo aada wanaagsan haddii la qaado macno sameyn doonto insha allah gebagabadii maxaa kale oo aad ku dari lahayd amaba dardaaran ah oo aad u soo jeedin lahayd ardayda
ugu dambeyn waxaan dardaaran guud u jeedinayaa ardada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kuwa dugsiga salaada ku haray ee dhiganayo waxaan kula dardaarmayaa inay waayahan wax- waxbarashada qiimaha ka tari ee tiktoka aaladaha ah iyo aaladahan ku shaqeeyo en, eh, internetka inay iska xadidaan waqti mucayan ah oo kooban ay u samaystaan haddii i- qad ay galayaan youtube-ka iyo meelaha ay galayaan inay ka fiirsadaan maadada ay maanta soo qaateen iyo cashirkii shalay ay qaateen oo muuqaala inay ka raadiyaan si ay cilmi badan uga sii bartaan tan kale oon ku biirinaya ardayda dugsiga sare waxay tahay in luqadda ingiriiska ay bribati ay u galaan oo ayagoo dhisan oo active ay jaamacadaha ku biiraan waxaan kaloon kusii biirin lahaa arday kasta wuxuu jecel yahay asiga takhasus ahaan inuu barto intuu una jaamacadda gaarin ka hor sanadka ugu dambeeyo ha sii baaro dad barta ha kala sheekaysto een, youtube-ka ha kasii baaro taana faa'iido gooniya ayay u yeelan doontaan ugu dambeyn waxaan ku talinayaa in een, idaacadaha dalku ay u sameeyaan ardada noocaasa oo soo qalin jibiyey kulamo dood wadaag ah ayagoo loo ari la xulanayo ardayda foomfoorada hadda naqanayo iyo kuwa hadda dhammeeyeen iyo kuwa qalin jibiyey jaamacadaha in la qabto laisu keeno dood wadaag loo sameeyo isla markaasna la soo daayo si ardada hartana ay xog u helaan kuwa baxay nacoleys siday la kulmeen u sheegaan oo meeshaas ay ka dhacdo kala faa'iidaysi marka mar- marba degmaha laga sameeyo Eh, tusaale hada emilio wadajiru ku yaala soo maha oo iskuullada wadajir dhowr waxbaa ka sameeyo maalin kale yakshiisa ka sameeyaan dhowr iskuul kamid a dhowr qofoodoo kamid a ha loo yeero yani idha la wadaago ardada marka arday dhisan oo mustaqbal leh ayaa soo bixi doonto jaamacadahana la qabsan karaan taana waa ku dar- waa ku dari lahaa waa iga talo iyo dardaaran aad iyo aad ugu mahad celinaya idaacadda himilo oo hadii kore u taagan faafinta waxbarashada kor u qaadida wacyiga arrimaha bulshada iyo isku xirka goobaha waxbarashada iyo magaranaysaa een, dadka in garadka ah ee bulshada u hadla wuu mahadsan yahay maxamed xasan cusmaan oo ah bara jaamacadeed oo inala falaqaynayay diyaargarowga iyo dadaalka looga baahan yahay ardayda sanad waxbarasheedkan idlaysatay dugsiyada sare ee doonaya inay ku biiraan jaamacadaha guud ahaan waa naga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin soo saaray halkanna idinkaga tibinaya anigoo sacdiye nuur ah ibraahim calina uu farsameynayee kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo Hey, awlaadda ku dara dugsiga